deegaanka hadhaxan oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada qardho ee gobolka karkaar ayaa ka furmay shir dib u heshiisiineed oo lagu xalinayo shaqaaqo dhex martay laba beelood oo walaalo ah isla markaana uu qabtay maamulka gobolka karkaar furitaanka shirka ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland maamulka gobolka karkaar kan degmada qardho iyo odayaasha dhaqanka ugu horeyna gudoomiyaha degmada qardho cabdulqaadir siciid iyo taliyaha qeybta booliiska gobolka karkaar gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa si wadajir ah kaga warbixiyey shirkana xurku wuxuu yahay marka in aynu ka midho dhalina shirkan ilaahayna waxaan ka baryanaa shirka inuu mid midho dhala noqdo oo hadafka iyo nabadda la doonayo oo aynu haysanno aynu kusii xoojinno waxaan rabnaa cid kasta oo nabadda furo u noqonaysa cid kasta oo aqoonta furo u noqonaysa cid kasta oo wadaxaajoodka iyo dhibtaasu in la dhaayo furo u noqonaysa iyada in la soo dhoweeyo cid kasta oo ama daanta ha joogta ama daanta ha jirtee laisleeyahay arrintaa caqabad bay ku noqonaysaa ama inay ummadda dariska iyo walaalaha wax u dhammaadaan ma rabaan ciddaana dhagaha laga furaysto shaydaan baan u daynaynaa soo dhowaada qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb galay kulanka ayaa iyan dhankooda soo dhoweeyey shirkani dib u heshiisiinada
gogosha tan walaalayaal waa gogol nabdeed waxaannu u dhignay haddaannu nahay beesha abdiraxiin shaqaaqadii ka dhacday misir in lagaga wada xaajoodo inaynu kaga heshiinno gogoshaas sidaasaannu idinku dhignay inta ina la joogta oo ehelka iyo tolkaana sidaas baan ku markhaati gelinaynaa mar waxa weeye laba reeroo baanu nahay oo haddaannu isku dhaqaaqno waxba idinka hari maayaan baanu yiri isku dhammaanaysaanid midda kaleetona qaba intaasoo kale reeraha isu jira dagaalkooda dagaal shaashiyaad baa la yidhahdaa guushii annagoo gacnaha ku wadno iyo yacni sacaabada na waan soo gogol keennay maatay dabcan waxaanu keennay meeshii lahayd baanu keennay waxaanu hor dhignay insha allahu waxgaradkeedii iyo ciddeedii yacni martida looga ahayd wanaagga aan intaas soo tukubinaynay waxaan fadlanedi ka codsanayaa cabdiraxmaan harti u saburteen haddeerna saburkiinna wada haddii la hadmaayey cabdiraxiinow sida aad ugu qurux badan oo ugu fiican waxaan rabnaa inaad nimankaas uga garbaxdaan gogosha aad dhigteenna waad ku mahadsan tihiin dhammaystirkana idinkaa laydinka rabaa waxaan rabaa inaan caddeeyo annaga ragga yaakan meesha idiin yimi oo hawshaan muddada soo waday oo aniga iyo ragga kaleeto oo ama ugaaska ama xildhibaanka ama maamulka gobolka karkaar ka yimi annaga doorkayagii halkaanu maanta ku dhammaanaya shirkan ayaa door muhiima ka qaadan doona xalinta beelaha walaalo ah ee ku dagaalamay gobolka karkaara